kulankan ka dhacay gudaha degmada goyo gobolka hirshabella hoose oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qaybna uu ka ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu sameynayay xilka qaadis maamulka degmada afgoyo xubno kamid ah waxaana xilka halkaasi laga qaaday dekreeto kasoo baxday wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed guddoomiyihii hore ee degmada afgooye cabdiqani yuusuf axmed buuramoog iyadoo halkaasi magacaabisn ay ka dhacday waxaa sidoo kale xilka lagu qaaday halkaasi guddoomiye ku-xigeenka ee degmada afgooye ee dhanka amniga iyo dib u dhiska yuusuf axmed mordow asigoona la sheegay in xilkaasna laga qaaday isla halkaasi waxaa lagu magacaabay laba mas-uul cusub guddoomiyaha cusub ayaa waxaa loo magacaabay cabdinaasir macalin ibraahim iyo guddoomiye ku-xigeen kuwaasna loo magacaabay mahdi axmed xasan magacaabista kadib ayaa wafdiga oo wada jira waxay markaasi booqdeen buundada degmada afgooye oo ah buundo burbursan islamarkaana haatan ka socda dayactir xilka qaadistan ayaana qaraysatadii ugu horeysay koonfur galbeed ay sameysay tan iyo markii la hunkay maamulkan koonfur galbeed iyadana ay naqatay degmadii ugu horeysay afgooye maamulkiisii la sameeyo oo isbedel haatan lagu sameeyo dhankiisa waxaana jirin ilaa haatan guddoomiyaha degmada afgooye xilka laga qaaday kii hore oo ka hadlay arrinta xilka qaadista maalintii shalaytan inan fadhin goobta xilka lagu qaadiyey maxamed saciid xabane shabellaha hoose afgooye